bilowna shaqaale yara'aan ka taagan cusbitaallada qaar ka mida gobolka ontario ee dalka canada ayaa sababtay in ay wax iska beddelaan qaybka ay u shaqeeyaan halka qaarkoodna la sheegay inay qarka u saaran yihiin inay xidhmaanba gobolkan ontario oo dhibaatadan laga soo sheegaya ayaa ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee ku noolo dalkaasi canada daba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada toronto nooga soo diray wariyahayaga xuseen nuur xaaji madaxa gobolka ontario dag ford ayaa ugu baaqay dowladda federaalka taageero dhaqaale oo wax looga qabanayo dhibaatada ku saabsan dhaqaalyarida sababtay in isbitaallada qaar ee ontario ay xirmaan toddobaadyadii u dambeeyey ford ayaa shir jaraa'id uu qabtay arbacadii tilmaamay inaysan mid ku filan ahayn waxaa ka qabashada xaalada taagan in dowladda federaalka ay diibaan labaiyo labaatan boqolkiiba dhaqaalaha cisbitaallada halka gobolka uu dhiibayo siddeed iyo toddobaatan boqolkiiba madaxa gobolka ontario dagford ayaa intaasi ku daray in dowladda federaalka laga rabo inay qeybteeda qaadato isagoo xusay inaysan jirin xilli ka mudan hadda ford ayaa hadalkan jeediyey kadib markii toddobaadkan la sheegay in ilaa iyo shan iyo labaatan cusbitaal ay wax ka bedeleen howlahooda shaqo shaqayarada awgeed waxa uu difaacay kaalinta gobolka ee shaqaaleyarada iyo daryeelka bahda caafimaadka isagoo soo qaatay shaqaalaysiin cusub oo dowladda gobolku ay samaysay oo gaaraysa toban kun iyo shan boqol oo shaqaale caafimaada saddex kun iyo boqol sariir oo cusub oo lagu kordhiyey qeybaha cusbitaallada iyo toddoba boqol oo milyan oo dollar oo lagu horumarinayo kalkaaliyaasha oo ay ku jirto shan kun oo dollar oo kalkaali walba hal mar la siinayo taasoo dowladda gobolka ay ku dhawaaqday bishii maaje sanadkan sanadkii hore ayuu ford u diray dowladda dhexe baaqkan la mid ah markii sidan oo kale ay dhacday shaqaalo yari uu sababay covid sagaal iyo toban dowladda federaalka weli kama hadlin baaqa madaxa gobolka ontario shaqaalaha caafimaadka ayaa marar kala duwan dalbaday kordhinta mushaaraadka suban faytaan oo ah kalkaaliso ka shaqeysa magaalada toronto ayaa xilli sii horreysay ii sheegtay in bahda caafimaadku ay ku shaqeeyaan xaalad adag gaar ahaan tan iyo markii uu bilowday covid sagaal iyo toban markaad tahay safka hore dadka ku shaqeeyo marnaba maka laaxa kartid inaad la kulantid ama dad qabo ama meel laga qabo inaad gashid marka alxamdulilahi rabbi caalamiin maadaama kahortag badan nala baray hore noola baray oo aad looga sheekey jir laakiin maantayna haysataa waa ku dadaalnaa kulligeen oo wixii nalagu talagalay maaski iyo indhaha waxaa lagu xiranaya iyo wixii dhammaa loo baahnay gloofiskii iyo wax kastaa xiranaysaa marka ogtahay meesha in laga qabo way dhacday inay la kulantid qof xataa qabo laakiin maxaa samaynaysaa ma dhihi karta ma la shaqaynayo ilaa shaqadan markaa gelaysaba waa ogey dad jirina la shaqay doono laakiin wixii lagu bara isku daafici doonta alxamdulilahi rabbi caalamiin ilaa ay hadeertaan aniga koley dadkaas waxaan ku jira safka hore ku shaqeeyo ilaahay dhibaato ilama kulmiyin soomaalida gobolka ayaa ka mid a dadka reer ontario ee ka walaacsan xaaladan cusub toronto general hosbital ayaa ka mid a kuwa ka cabanaya shaqaalo yarida afhayeen u hadlay cisbitaalka ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in saddexda qayb ee xaaladaha degdega ah aysan haysan shaqaale ku filan qobarada caafimaadka ayaa qaba marka ay cisbitaalladu soo wajahaan xaaladahan oo kale inay ku qasbanaadaan inay xiraan qaybo ka mid a cisbitaalka taasoo meesha ka saaraysa daryeelkii loo fidin lahaa bukaanada xuseen nuur xaaji v o a toronto